Iyadoo uu billowday xilli roobaad, nadaafad darradana ay keeni kartaa xaalado caafimaad oo degdeg ah, ayaa waxaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol laga bilaabay olole nadaafadeed uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud iyadoona sidoo kale ololaha nadaafadeed laga sameeyey waddooyinka iyo qaybaha kala duwan ee degmada Xudur waxaana qayb ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale guddiyada xaafadaha ololaha nadaafadeed ayaa waxaa markaasi loogu magac daray iftiin kaas oo loogu gan leeyahay sidii loo soo celin lahaa bilicda iyo nadaafadda degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol qaar ka mid ah guddiyada xaafadaha iyo sidoo kale bulshada ka qayb gashay ololaha nadaafadeed ayaa ka warbixiyey Alla magaalada dhaqo isaga wabtiri dhaqo magii kuwii korkii aan go'aan gudum kuwii kaafada horsadaha waligii kan ku qabanay aan abaabul oo maamulka nadaafada oo maamulka degmada gobolka gobolka degmada aan abaabul sida maarna hoog iyo madaxda dalka Soomaaliya sida iyo dariska nabad ilaalinta maarna Itoobiya arrin ururada ururka bogaana xayawaanka ururka dhalinyarada malaaga oo maaldiinka antaas kulligii nadaafadda iskuma dhiiqaadanay anna nadaafad guud geedka ku shaqeeyana waa inta ku salaamana malbo adduunyada sheegana inta nadaafaddaas geedka inta ku shaqeeyna inta qaabkaas ku soo geli malmeelin howlgalkan kama hiibsanayo gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-higeenka iyo na gudoomiyaha gobolka iyo na gudoomiye ku-higeenka gobolka arrimaha bulshada dhalinyarada haweenka intaasana anagu iskuna dhiiqaadanay may soo gelina nadaafad guud si maarlaysa cudurada maarlay cudurada hoogana wala hortaga nadaafada iyo cudurada hortagaan
gobolka boqol degmada xudur wali ahaa gudoomiyaha ururka haweenka degmada geeka walihana iskabanay ololo oo iskaa waa u qabsoe yaana iskabanay wali ku koobanaynay maamulka heer gobol iyo heer degmo ciidamada milatariga soomaali iyo ururada bulshada dhammaantii oo dhallinyarada haweenka ee xaafido dhammaantayna geeka wala isku garabsadaanay inuuna nadaaf maadaama iid ha dhowto oo hata noqoto xilli roobadeedta inuu magaaladii taydhoolshe una ku shaqayna geeka yaana iska koyni maalintii khamiisaanti yaa shirni oo shir khamiisadki oo amniguna ku kahadalaani yaa iska balamayni maalintii sabtida inuuna geeka ololo nadaafad oo taydhoore una magaalada degmada xudur una ku suubin intaasaana ku koobanno inti anaa ka sheegay ninkala reer deegaanka hayay deganaay macal mas-uuliyiinta ay mushaqadii oo qabsadeen